raxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaaalka dheemagayga ayaga leh hawada noola dareera waxaa ka dhowaada barnaamijkaana kulan siyaasadeedka idaacadda warsan oo hamiin kasta ku dhugun sidaasaan idaacadda marka laku reeba hamiinnimaada jimcadee hamiinnimo sabtee uu ehednaya hagalanta taariikdaniye ka edante taniyo sadiida bilow afaraad sanadka lamaada kun tuman iyo sagaalka qodobada shargadiisa barnaamijka uu nimaadanka dheegi doontaan maybaa ku mid aha xildhibaanee golo shacabka federaalka soomaaliya oo geeka afka furudi hadalna iska weerariyo oo adag ka aalaasi imiyo iyiin ah golo shacabka oo iniis eedayaal sheliyadii ling egmadi iyo o walba oo ku tirsan madaneelkana ku hadalaay walaagii islahay ka saxanta waraabo waraabaga kuwiinga ya ku aargudsadee may bahaaye hadalkii xildhibaan cabdifataax geesay usugeeka ku eriyay kulankii golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya kuwaaladii beledka xamar waana lakuku doodaayay arrimo amniga xildhibaan ibi oo uu siinaari bajaajlayda unuundoodohayna weliba waa ahaani caadaysadeen inay bambooyinka ka tuuraan ciidamada amniga xildhibaane toosiyo oo sheegday inay beredka xamar afar dhiibood landhiibi maad salaad iyo xildhibaano kale oo geekayoona madala baarlamaanka federaalk soomaaliya hadallo kuleel ku jeediyeen barnaamijka kulan siyaasadeedka warsan iyo dhegeysayaal ka dheegi doontaan hooba anaga awoodale ogolaan mayba kaloo barnaamijkaana ka dheegi doontaana taliyaha ciidamada booliiska soomaaliya oo uusiina ku hadali hanisbambahowkii geeka bajaajlayaalka beredka xamar ku suubiyeen injineer yariiso uusiina ku jawaabi dilkii linjaysigii bajaajlihii welibo qof rakaabe oon saaranaay dhegeystayaal barnaamijkaanoo ka dheegi doontaan ka dhowaad ilaa iyo toban qof iyo geeka ka amuudi beredka xamar kureedda kolkii shufeer wadaayay baabuurka bajaajka longordow iyo rakaab an saarnaayay ciidamada booliiska federaalk soomaaliya iyo toolishi ka dileen mayba kaloo dhegeystayaal barnaamijkaana ka dheegi doontaana wasiirka maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya baylaya faahfaahiyay kulamada ku dareeraan wadanka maraykanka beledka washington ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliyana ku qiib galoohay mayba kaloo barnaamijkaana ka dheegi doontaana wasaaradda isboortiga iyo dhalinyarada maamulka puntland oo yeena magadhowti guddi weli doona howlo kubadda cagta ama kubadda lugta ee maamul goboleedka puntland si uun ku qiib qaadaan tartamada maamul goboleedyada qodobadaasi qodobo kale oo ku midayay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo sida wakaalado iyo weliba wabsaadyada iyo qoreen hadal iyo undhikeen inaysan hanjabin shacabka soomaaliyeed oo yogeeka sheegeen inay haniska bambeen beledka xamar hadalkii madoweynaga jeedii iyo dhegeystayaalla dheega doontaan ra-iisul wasaare khayre oo weli wada kulamo ku dareeraan beledka washington ee wadanka maraykanka soomaaliya oo lanka deeqi labaatan iyo kow milyan oo doolar oo lanka tiragali inaheed lahaanka kaba dhaqaalaha dhimidaw ee wadanka isla markaasna laka taakuleeyaw shacabka dantayar ee saboolkan badan dagaalada sokeeye ahliye la degan qodobadaasi qodobo kale iyo dhegeystayaal suudaan ku mid ahta barnaamijkaana ka dheegi doontaan mayba isku dubriday barnaamijka waana siina dareeriyi doone aanoo dalmareed iniga sanaadana mayba ka dadaayi doone maxamuud cali cabdulaahi gaabshaa ka dhawaada barnaamijkaana kulanka warsan dhegaystayaal ha dhowaada hinshaal fehmo iyo weliba farax ha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan qodobadii ana siin kormari dhammaantiyo oo tirsada haliin haliin kooho ku taboona eedii aan iga saara dhegeystayaal ka bilaawno xeebtii xamar igeeka mudaniyaalka baarlamaanka federaalk soomaaliya oo madaliitiyo haytiiniyo kugu doodan amnigi farnyaa iska fafiigan iska titeegen iyo oka aalas iniyo hadad isku weeraranbo madali iniyo onkooyan waana ka aalaas kolkoli iniyo iyin gololin egmidi iniyo is eedeeyaan dantiyo meeli inka jarneena kolkoona markaas dhini inin fiirina ki kastaba mayba ka hadalaaya walaagu isislahay kasaxsantiyo oo galad ayin waraabagabu waraabagu kuwiin katumudoy ku aargududoy maybahaya hadalkii xildhibaan cabdifataax ibraahim geese usu ku erey kulankii golaha shacabka federaalka soomaaliya jeeka ka dhahay beledka xamar amnigin lunku dooday xildhibaan khadiijo maxamed diiriye oo iyoona ku hadaliya maybaa ertay ini in hayna golo shacabka federaalka soomaaliya meel duublaan hiridayo doodlunko ilow dowladnimada soomaaliya ilaku ku shageeye danoo danta shacabkana walku daymoode xildhibaan ibi oo uu siina weeraray bajaajlayntii jeeka beledka xamar haniska bambati waana sheegi ini xildhibaane bajaajlaydon doodohayaan ogaadaan iniyo iyin haani bombiyaalka ka tuuray ka jamaayi ciidamada amniga taasoo sheentay ini baarlamaanka dhatisbuku kaa ay siinku dhagalne waana siinku gudugudayne hadaladii geeka xildhibaanada federaalka soomaaliya geeka kulankiiyo amniga ku doodayan isku weerareen hadaladiyo dhagaagin amnika
dalka wuxuu ku jiraa jahawareer iyo qalalaase oo aan la xaqiri karin indhahna laga qabsan karin marka muhiimaddu waxay tahay in siyaasad cad ay la timaado meeshii laga sugaayey in dadka la jahwareeriyo oo la yidhaahdo anugu kolley isaga ayaa jooga wasiirka amniga wasaaradda amniga waxay soo saartay baa la yidhi daraad anigu waa ka maqnaa baarlamaanka markii kala arkiduwanaanta xildhibaanadu ay ka dhaceen in qolo qalalaaso doonaysay oo rabtay in ay siyaasadii amniga iyo sirtii amniga banaanka lasoo dhigo sir amni ooy banaanka baarlamaanka soo dhigayaan ama sir amni oo dalkan ka qarsan ma jiro ciidanka milatariga iyo boliiska hadda islaynaya iyo kii shalay islaayo ma sir amniyaa la qarinayo haddii la weydiiyo wasiirka halkan lasoo taaga kan gaashaandhigga iyo kan amniga ee bajaajyada iska socdo ee nin weyn oo xildhibaana hadda halkan taagnaa uu lahaa bajaaj baa bamba tuurayey santa uu ka leeyahayna arrintaasi waasaxay xildhibaanka hagelin
waxyaabaha mucjizaadka ah oo halkan maaragtay falowrka baarlamaanka ka dhacayo waa waxyaabaha maaragtay aad aada loola yaaban yahay waxaa wax aan maaragtay lagama maarmaan ah in xisaabtanku dad ayaa waxay ka dhawaajinayaan guddi amni iyo guddi difaac ayaa jiro guddiga amni iyo guddi difaac markii sidaan oo kale loo doodo wixii loo dhiibo dib wax loo soo celiyo halkan la keenay weli lama arag mas-uuliyadda waxaa loo baahan yahay inaysan noqonin mid caadifo ku dhisan mid dhaliil gaara ku dhisan waxaan halkaan u taaganahay oon horeyna u taagnaa oo galaha shacabka oo dhan ay u taagan yihiin waa ilaalinta danta dalka iyo dadka mar walbo waa waxa annaga dastuurka ugu dhaaranay waa waxa maxay ahayd goluhu wasuuradu ku dhaarsan yihiin waa waxa madaxweynaha uu ku dhaarsan yahay haddii dee dalkani wuxuu ku dhisan yahay dastuur dastuur ayaynu ku wada joognaa haddii dastuurkii la diiday waxay noqonaysaa marka arrintu inay noqoto dagaalkii waraabayaasha cid walba cidday ka adag tahay in ay cunto ah ilma adeerayaalow mas-uuliyad weyn baa idin saaran golaha shacabka waxaa tihiin mumasaliintii wakiiliintii shacabka ayaa tihiin waxaa lagama maarmaan ah oo aan la huraynin in aad isha hoos u fiirisaan ood hoos u eegtaan ood isha ku goddaan tuulo ilaa iyo gees ilaa iyo gees waxaan rabaa inaa idin xusuusiyo ilaahay hortiisa haddii aakhir zamaanka la gaaro mas-uuliyadda waxaa loo dhiibaa dad mas-uuliyad saaran tahay oo amnigii dalka iyo mas-uuliyaddii dalka ay saaran tahay oo maxay ahayde aada moodid in ay dalalkii ay joogaan scandinavianka oo aan xanuunba ku hayn dadkaan dhimanayo oo aan xanuunba ku hayn ciidamada nin bishaarkooda ee xildhibaanada qaar a ka dhawaajiyey qaarkii booliiska loo raray ee weli mishaaradoodii may helin qaarkii lagu reebay nabad sugiddana qaarkood mishaar may helin qolo kaleoo laga tegay oo reero jaanana way jiraan qolo reero fiicanna way jiraan waxaasoo dhan waxay u baahan tahay in miiska lasoo fadhiisto oo las hor yimaado oo qof qof iyo shaksi shaksi iyo mas-uuliyad walba ciddii ay leedahay la hor keeno maalinteeda waxaa la yidhi isxisaabi ka hor inta aanan maaragtay lagu xisaabinin xikmaddii cumar ibnu cabdicasiis waxay ahayd haddii faras uu ku kufo bakdaad oo dhagax waddada aan ka leexin waayo ugu kuufo ilaahay baa maalinta qiyaamana weydiin hadda dadka aan ilaahayna maaragtay aan aqoonsanayn oo iimaanka iyo islaamnimada saadiqa aan ku deganayn dastuurka aan ku xisaabinna dalka haddii kalena waxay noqonaysaa waraabo waraabuu ka adagya haka argudsado sistamka annaga aan ku dhaqanno haddaan nahay guud ahaan dowladda waa sistem baarlamentary ah kaasaa lagu doortay madaxweynaha jamhuuriyadda ee madaxweynaha jamhuuriyadda ma aha presidenti popolare shacab soo doortay kaasaa soo doortay ra-iisul wasaaraha kadibna golahan ayaa u meelmariyey waxa la meelmariyeyna waa barnaamijkiisii oo ay xukuumadda soo jejebisay kaasaana wiilal iyo gabdho ra-iisul wasaarihii uu u xushay madaxweynaha uu usoo xushay inay kula shaqeeyaan waxaad ku xisaabsantaan waxaan maqlaa qorshe ha la keeno balaan ha la keeno olready koofiyada madaxa kuu saaran iyo duurka ku madaxa kuu saaran ha ka raadinin meel kale gacantaad ku haysataa adaa kalsooni ku siiyey kaasun baad su-aalo ku weydiinaysaa balaankani ma kuu meel maray maxaa kan wax uga qaban weysay qorshaha horaad uhaysateen ma aha marka maalinta aan golahan joogo inaan ahay wasiir maalinta aan golahan ka maqanahayna wasiirkii baa maqan la dhaho maalinta aan imaadana wasiir baa tahay ma hadli kartide laba boqol toddobaatan iyo shan balaas wan ayaan xubinka ah idinkaa iigu codeeyey waad awoodeen inaad tihaahdaan xukuumadda ma noqon karaan xildhibaano shalay idinla gudbooneed maantana fursad waad haysataan aada uga dhigi kartaan laakiin waa kugu daba dheganaana naga daaya waxaan noqonna dad hal meel u wada socda maanta adaa ku fadhiya beri adaa ku fadhiisanahay beri dambe waaba laga dhiman karaaba maca kan xildhibaanka laga dhiman karaa laakiin la xisaabtanka ha ka doonin wasiir baa maqan iyo wasiiraa soo galay iyo wasiiraa hadlay ha ka doonin waa qorshe aad haysato xaq baadna u leedahay kula xisaabta hal xildhibaan ayaa awood u leh ama ah khadiijo maxamed diiriye dhinac kale wasiirka dhalinyarada isboortiga inuu guddoomiye mursal u tago ama guddoonka u tago uu yidhaahdo su-aalahaasaan rabaa asoo salaq salaqla iima imaanayo xildhibaanka war mawlaa noo taalla intaan ka badan aan wajahno aan doorashadii meesha loo socdo aan ogaano dadka soomaaliyeed gudahii dabad baa howl naga sugaaya mucaarad iyo muxaafid ereygaasaan rabaa mudane guddoomiye mucaarad iyo muxaafid waxaa la kala noqdaa ma kala nihiin laba boqol toddobaatan iyo shan xildhibaan balaaswanaan nahay mucaarad iyo muxaafid waxaa la kala noqdaa sharciga asxaabta markii la ansixiyo oo xisbi xaakim talada dalka uu ku guulaysto xisbigii kale ama asxaabtii kale markii tirada la qoondeeyo oo guuldaraysataa la dhahaa weli maynaan gaarin muxaarib iyo muxaarib shaqadana hortaalla waayo laba boqol toddobaatan iyo shan balaaswanaan nahay dalka aan u jihayna meesha aan u soconno waxyaabaha kalena aan si wada jiro u wajahno kadib ayaan wixii qaladoo jiro oo ay dalka ka fursan weysana awood baan u leenahay haddaan golaha wasiirada dhex fadhinana waa sheegaynaa talaata isin bilaah haddaan golahan fadhinana waa sheegayaa laakiin hasha geele iyadaa cunaysa iyadaana cabaadaysa meelaad u socotana ma taqaanide hoos u fiiri ha ku eegin ma sidaada duruqlaha isha wabilaahi tawfiiq majaajyada maanta waa ka xumaay waan u tacjiyeynaynaa dhibkaas dhacay udurgudoy waa maqashay qofna waa la dilay qofkii lagu wadi waa la dilay inkale waa la dilay waxaa uu xun baa jira laakiin bajaajkii aan u qaylinaynana haddana bubbusuwa ciidankii oo meel fadhiya ku ridaaya nin bajaaj saddex bajaajaa la qabtay oo boko tuurato ciidan meel fadhi ku ridaaya waxaan sheegaa de kuwa ku leeday shacbiga u hadlay aamus dacwaalo baa tahay aamus inageyso inageyso waxaan rabaa marka waxaan kuu sheegaa keliya waxaan rabaa saydankana ku nada kale ayana ku xiganta amniga aan wada suganno aan u sheegno waxa wanaagsan dadka dadka عدالة ما وعن جرين أكاد وعن جرين عدالة على الأرض كيانا وكي دباتة جيس لكن ما إمانا يسدو إن قفك أسمع دباتة جيس راي قفك لما حماس سمينا قفك حماس لما وقعنا قفك عمي وعرنا أنك إنا نسوى هذا الله مع حل مع حمين عدالة رسعروه سيدا نوسع الله muqdisho maanta waxay u kala qaybsan tahay afar qaybood bay kala tahay oo meelba meesha kale ka xidhan tahay shacbigii dhibaato badan bay qabaan iskuulladii caruurtii ma tegayso meel waliba waa xidhan tahay qaraxyadii way socdaan maxay ahayd dadkii waayeelkaa ay xanuunsanayeen ma helayaan meel ay maraan anigu waxaan markhaati ka ahay koob iyo tobankii abril waxaan u socday meesha ciidamada maalinta ciidamada indhahaygaa saaray gabadh ku dhalaysa geed hooski oo maro la saaray loo raaraadinaayo oo ilmihii ka soo jeedo mas-uuliyadda ayaa leh waxaan maqlay waxaa loo ballan qaaday dadka basas lagu qaado waxay ahayd qorshaha in la sii dejiyo intaan la xidhxidhin meelahan waxa dadka laga yeelayo inagu dadkaynu masallaan waan i arkay odayaal socolla oo sida saayirka la riixaayo waxaan arkay dad shacab ah oo gaarigii anigoo la socday kusoo qamaamay oo leel celiya dila eriya oo annagay dib loo qabsaday dhibaatadu ma yara mas-uuliyaddu innagayna saaran tahay xildhibaano gudoomiye anigu waxaan ku talinayaa bari waxaa imanayaa mas-uuliyiintii aynu u yeedhay inkastoonan garanay waxa asluubta loogu yeedhay asluubta shaqo kuma la amni wixii la xidhay iyagoo ilaaliyaan mas-uuliyadda mas-uuliyiinta haysa waa in si bareeran loola hadlaa haddii aan ku qanci weynana waa in si kale loola xisaabtamaa dhibaatada inafisna kama adkaysan karno askarsi mashaakil baa haysta waa la socona beriya dhaweyso godoodkay samaynayeen inkastoo qaladaad kale ku dhex jireen haddana maanta daareed gaari haddaad kaxaysato oo wadoogtiilo jid ma mari karno sida shinaday kugu soo qamaamayaan iyagoo dollar iyo laba ku weydiisanaya dhibaatadii meel walba way gaadhay mas-uuliyaddana baarlamaankanay saaran tahay kama aamusi karno waa in laga hadlaa waa in laga doodaa waa in lagala xisaabtamaa mas-uuliyiinta hawshaale ani hadalkayga intaasoo kusoo keenaya wixii kale aan dabacsanaa horaa loo yiri waa mahadsantiin shacabkayga muqdisho ku nool soomaaliya waa la wada leeyahay banaadir magaalo madaxda waa wada leenahay aan ka wada shaqayno haddaynan annaga ka shaqaynin qof ka shaqaynaya male amniga waxaa laga rabaa marka saxaafadda ha laga saaro ceeb ma aha hadda ka hor aan tuur yare ka keennay inti mooshin ka keennay waa nalaga saaray doorkii hore dadka hadda qaylinaya wasiiray ahaayeen waa kuwii dhahaya saxaafadda ha laga saaro hebel iyo hebel iyo hebel aan dhihi karnaa waana soo saari karnaa saxaafadda siday uga hadleen marka maantana waa fiicana berina ma fiicani wax lagu shaqaynaayo maaha marka saxaafadda dhalinyarada yararkaahoo maanta i hor taagan idinkaa dalka iska leh dalka waxaa la rabaa wax wanaagsan inaad sheegtaan oo ilaahay laga baqo
dekedan magaalada muqdisho badeecada kasoo degtay suuqa bakaaraha la geynayo baabuurta heer waxay marayaan jidgooyooyinka loo dhigay ay jidka dhexdiisa inta ku kala wareegaan la yidhahdo aniga meeshaan ma dhaafi kare kala wareega ayagu xataa inta soo gaara laleeyahay inta kararta badeecadiisa ee suuqii geysa dowladdiina canshuur xandhaaf xadaafay ka qaadee kuwii shabaabka ahaana dariiqyadii inta u istaagaana waxay leeyihiin inaad bixidiin waa intaa dowladda siideen oo kale qof saas u ciqaaban marka sidee amni horta ugala shaqayn karaa hay-adaha amnihiya ii sheegi kara iyo taliyaasha waxaa intaas dheer annaga mas-uul waxaa nooga ah amniga hay-adaha amniga kowna waxaa ka ah ciidanka booliska soomaaliyeed sharaf iyo karaam aan u haynaa taliyaashooda iyo ciidamada ayagoo mushaar aada runtii u hooseeya qaadanaya maalin kasta qoraxda taaga laakiin ciidankii booliska soomaaliyeed ee la yaqaanay sharciyada yaqaana ciidamo aan nidaam ay u hogaansamayaan aysan jirin iyo cid ay ka amar qaataana lagu soo daray mudana guddoomiye wasiirkuna waa imaqla koleyba jawaabtiisa waxaan rajaynaa mindhaaqol xiran oo rabaa beriyu nooga jawaabi doonaa kuwaasi kuwo kaloo badan oo qabnee maanta waxaa ka dhacay isgoys foolwadaad wiil yar oo dhallinyaraha oo bajaajoos ayaa inta la taajiya xabad lagu dhux isaga iyo qofkii rakaabka ahaayo wey dadki waa ka mudaharaadeen boorar ay soo qaateen ayagoo gacmaha taaga oo jidka dhexdiisa maraha xabado inta lagu jawaabaa toban kale lagu daray oo hadda maantay muwaadinkii bajaajka wata keliya kuma sinee dad kaloo meydadaha hadda maantay guryaha soomaaliyeed yaal waxaa kaloo intaas dheer shalay waad maqasheen aan u malaynaa sinai ciidan booliskii militaria iskula dhacay ciidamo boolis ah waxay qaateen baabuur kaloo maanambooliya joog oo sooniya aan joogin oo hadlaysan oo militariga inuu kalarkii booli militariga ku buufsan yahay oon keliya ayay bumba inta qaateen ku dhufteen markaasay gubeen ciidankaanu marka maxay ka shaqeyn inaan ogaanaan rabnaa horta ciidankaanu ma amnigay sugaan ma dalka nidaamkiisa ay hagaajiyaan mase waa ciidamo loo soo dira fawdo inay ka geystaan dalka gudahooda yaa taliyaal waa ayaga ruuxooda inaan ogaanaan rabno nidaamkii booliska uu ku shaqaynayay ma ku shaqeeyaan oo ma raacsan yihin waxaasoo dhan oo su-aalaha iyo dhibaatada ayada ruuxeeda loo geysanaya dadka shacabka oo maalin kasta ay ka qaylinaan waxaasoo dhan oo dhibaataa runtii ayaa ka jira magaaladan oo madana guddoomiya dadku la cabursan yihiin oo ixtiqaan aad ziyaado oo ah runtii magaalada uu ka jiro oo dariiqyada markaan marayna nala leeyahay masaanaa nugula matalaha oo ummadama dhibaatadaana ku fiirsanaysa waxaan codsanaynaa marka su-aalihii waxaa la yidhi dib ha loo dhigto oo beriye noo soo socota haddii allah awoodda la ogolaado jawaabo waafiya in nala siiyo oo hay-adda fulinta aysan ku soo dhex milmin golaha shacabka oo wasiiro xildhibaanna ay weydiinayaan su-aal dalkan amnigiisa iyo mustaqbalkiisa quseeya wasiir kale mikrofoonka inuu inta qaato ka difaaco sax ma ah meeshaan waxaa ka baxaa mas-uuliyaddii aanu xil saarnayna la xisaabtan waxaan codsanaynaa marka mudana guddoomiye hadaad codsateen miidiyii in laga saaro kulanka berito inaysan wasiiro kale noo jawaabin xildhibaano kale inta loo dhiiba aan la dhihin weerara dadka su-aalaha qaba ee jaanis loo siiyo dadka aan matalayno oo mushkiladooda ay cabashadoodana soo gaarsiiyeen inaan weydiinoon ogaanaan rabnaaha jaanis in loo siiyo oo aan la iscaburin afka la iska xihira mudana guddoomiye codsanayna aad iyo aad amaasanta
xafaayada nuuna tilmaamo tayada leh xafaayada nuuna xafaayada nuuna weliba waa xafaayada soomaaliya ankatahi fayla xafaayada nuuna iyaalka wayban hirinaada kortee muddo toban saac ilaa iyo toban lama saacadood eh xafaayada nuuna weli lakusoo biyay suuf jilacsan xafaayada nuuna iyaalka mambahan inti langhira ama langmari saliid ama sisiliin halxaba oo xafaayada nuuna ee wali andhika maasa saddexaba oo eh xafaayido kale oo tayaysan hooye macaan xafaayada nuuna si ah tayadiian ogaata ka tijaabi caagid biye hooyo macaana geeka mayba waa maalintii bilan laakiin walbal adduunya mii haysada bilan waliba iin fududaayase antiyana walbarada an oon walwalaana bilan waliya awoodkiin siyaasa ini howlada adduunya marnikin ku surugna ogeysiis ogeysiis ogeysiis dhammaan waalidiinta dhalan iyaalka ku yar lamada sina wayba laka wacyigeliyey calaamado laka gordow caanada iyaalka yaryar oo tayada fayla hooye aabbo walba luku codsaday inio dhadhamiya caanada iyaalka antay aysanayna si caanada iyaalka tayada le iyoon ogaada caanada iyaal
dhegeystayaal weli may baadha maquurado hayne barnaamijkii kaana kulanka warsan dhiibaji hore isla gobolka banaadir beledka xamar arimowgije iyo yaka gudu jarneen ka yaraan tumon qof yaka amudi beledkaasan oo kalena dheebaha kudeerkii kureeda kolkii hanis bambahow iyo suubiyeen dadka ka nool beledkaas askar ku tirsan ciidamada booliska iyo mayba la sheego a idin lama qof iyo xabada nonool tirideen aana soo teeginaayeen isgoyska howlwadaaga lamaadaas qof iyo mayba kumid haayeen lamaadaas qof yahaayeen koodarawal bajaaji yahay kan kalena mayba hay rakaab saarnaay sidoo kalena mayba la sheego ay nin markii inka yarto siyad qof iyo ka amuudeen hanis bambahowkaasi weliba isxabadeey u dhamaray ciidamada booliska iyo haan militariga shalay iyo geeka dhatiye sida qof ya ka amudi booliska iyo militariga oo iska dhiyeen haan kalena hanis bambahowka ya ka amudeen iyo militariga iyo booliskana iska xabadeeyeen isgoyska baarayaan ee degmada warta nabadda ex wardhiiley wardhiigley may baanaa dadka amudi kuligooyo haayana shacab beledka hamarya la sheego hayni hakabadahay ama foodada markaas ku dareerta iyo ool hawariyohay ini hanis bambahowkaas iwi boqolkuladoogi shalay ku dhianga beledka xamar khasaaraha nafeed ee ku dhaladii korandhaafi ilaa iyo toban qof taliyaha ciidamada booliska yamay ba sheegay in la yiri sarkaalkii xukumaayay ciidamadii bajaajliga iyo weliba raankada kaabte ka toogadeen isgoyska warwadaaga taliyaha ciidamada booliska soomaaliyeed genaraal bashiir maxamed cabdi americo oo la hadalay boqolaal kumid ee dhalinyaradii ku shaqeeyaasi bajaajka oo haniska bambaheenga beledka xamar jiditeediisa ya sheegay in la yiri taliyigii xukumaayay askarigii dilka injaysidii bajaajligii geeka xamar lakatoogidii maybaa kaloo sheegay in cadaaladda la horsheeno joon gacan ku dhiigliga sidoo kalena maybaa tacsii ku diray amuushadii kokoyti dadkii soomaaliyeed ee geeka ka amuudeen beledka xamar xabadoogii dhexmaray booliskii militarigii welibo dadkii hanis bambaay ee ku dhirfanaayay bajaajligii la diliyay ilanka rakaabke dhammaanna maybaa idhaahayn ku tuugay ini jannaadii fardowso ee ku waraabi booliska ya teegin meel kasta may banaa sheegay ini booliska lagu fadaw inuu dhowraan sharcigii ishal dambooyowka xuquuqda shacabkana kaxadgudubna maybaa kaloo sheegay inay lagu daba seedo doono lan alaala lanki ku tirsan ciidamada booliska ee dhibaato injaysida sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir injineer yarisow oo dadka hanis bambay ka dhahadalay meel fagaare ayaa sheegay inay unkuhunduli doono ka maamulhaan dhiigga shacabka oo maglin deediaw dhammaan ciidamada booliska taliyaadyoona ka wargeliyey inay askarigii dilinjayslan shacabe sharcigun ku heri doona meel kistoo kagabadoona kuku daba seedo doonaan silan waafaqii sharciga i godobtuusi jaysidii dhinaga kale madaweynaaga dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo yaa warbaahinta oo dhan mayba qoreenay inay hanjabaad injeedii dadkii hanis bambahay madaweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo yaa hanjabaad andiri dhalinyaradii geeka haniska bambaheenga dhiibo kumid ee gobolka banaadir beledka xamar godobhaan degmada howlwadaaga madaweynaaga oo lahadalaay bilaangii ariireen iska kooyan xarunta degmada warta nabadda ya sheegay in dowladda soomaaliya yaan aqbalo doonno waleeraw hanis bambaho oo sharci darre islamar ahaantaasna lafadaw ini markaas la dudumiyey dalka sida hadalka landhiki maybana digmiin io welibo hanjabaad boondiray ya qoreen warbaahintaan bambahayaalkii geeka xamara iniskakooyi ee ku dhirfanaayay dilka booliska injaysideen bajaajligii iyo weliba rakaabka insaarnaay maybana sheegay ini dowladda soomaaliya iyo tilaabo adag ku qaado doonto lan alaali lankii laka aragay iniisu suubiya u fadlidika ee amniga sida warka landhiki madawyne farmaajoya sheegay ini dowladda soomaaliya lan alaali lankii dowladda ku horkooyi la dagaalamo doonto hadaladii madawynaga jeediyey ee warbaahinta qortina dhirifka badanna dheliyey may baan dhikanahay sida tan
dowlad dimuqraadiyad baana waxaan nahay dadka inaynu hogaamino nabad iyo horumar inaynu hogaamino oo aad bili soo doortaan laakiin mudaharaaad aan sharciyeysnayn mudaharaaad lagu burburinayo sharafka iyo sumcada soomaaliyeed mudaharaaad ganacsatada looga burburinayo hantidooda ma yeelayno ma ogolaanayno waxaan ognahay argagixisada ku oojirta markii ay xoog wax nooga qaali waayeen markii ciidamada qalabka sida ay baxsanayaan waxa u haaroo keliya inaynu soo dhuufaan waa wiilasheenii wey dadka kama naqaano laakiin waxa wuxuu aaminsan yahay islaam maaha wuxuu diinaya waa dowladnimo wuxuu diinaya waa qarannimo mu ogolanaysaa dowladdaani wadadii caddeed iyay xag ka saartay mana soo noqonayso waa suuqanay ummadda soomaaliya way socotay horaan u soconaynaa ma maqlaysaan horaan u soconaynaa ummaddeena iyo shacabkeena uwadeegaynaa nabad baan u sheelaynaa nolol yaan u sheelaynaa shaqooyin yaan u abuuraynaa sharafkeeda iyo karaamadeena soo celinaynaa waxaan soo marnay waa ogtihiin qabiil iyo qabyaalad yaan beni kuu sheegi daraleeyaysan beni kuu sheegi wadankan burburkiisa waa arkaysaan burburkaan uu kaga soo gaaray oo soomaaliya maanta meesha ay saara dhigay waa darley siyaasadeed waa dad qabiilistayaala oo qabiil ku shaqaysta
dhegeystayaal hadhowaada barnaamijkii kaana kulanka warsan iyaa kaguda jirnay qodobka hataasiinka maguna weliba waa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre oo ka sugma beledka washington ee wadanka maraykanka iyo kulamo markaas maybalo weeldhadoohaye danjiriyaal iyo weliba wasiiro ku tirsan wadanka maraykanka aana soo kulankiinka dambooyiso dadka laga hadliyo ku mid ahayeen xogeeyigii dhiniga difaaca maraykanka david ancusti kulanka ayaa dhanku hadalaay qorshiga iyo dowladda soomaaliya inka diyaar garoogu korta la wareegowka amniga wadanka i kaalanta dowladda maraykanka iyo kuqaadagu korta dhisowka hay-ado amniga qaranka soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo dowladda maraykanka unku mahadnagi kaalanti iyo weliba doorka lan hilmaamo korna iyo qaadagu korta taageerada eedka bileran ee dowladda soomaaliya iyo ku siyaasada dhiniga walaalankuweedi la dagaalamowka argagixisada kulankiiyo mayba dhiibku ayay kulamo ra-iisul wasaaragii iyo wafdijay isu kala qaadayeen wadanka maraykanka mas-uuliyiinta dalka maraykanka oyo hata booqasho ka roogaan wasiirka maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya wasiir bayley yaa usiina ku hadali arrimo lunku hadali kulankaas wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayley oo ku mid ah wafdiga ra-iisul wasaaraga xukuumaddiisa kuweeli ayaan kulanka maraykanka soomaaliyana lunku ku aransadao arantiya i dadaalada hiidlanka hada i koro dhaqaalaga wadanka madali shalay oo ka eedanaytay waana ka saabsanayti deema cafiska wadanka soomaaliya baa wadaagtani la-iyin wadamada yo boogadaayeen dadaalada reedan habeeyowka dhaqaalaga ee dowladda federaalk soomaaliya reedan habeeyowka marba ma ee yeeri koosaalan oo fudud may bana ambaahantaa yeeri dulqaad wadahadal isla shaqeeyow iyo weliba roogteeyowka hanaanka dowladnimada federaalka soomaaliya dhaqaale jeena hakakaba ma koroyeeri wasiir bayle mayba kaloo sheegay iniyo ku shaqeeyaanga sidii soomaali unku mid nagada lahayti dowlado horumari dhaqaalayo waana ku howlgalayaanga adduunyada intii kale si soomaali linku ku faa'iideeyeeri waktigun xaaligee la teeginyiga dowlado caalamka hindho ka hayaan jaanisida jara taasoon baahan yeeri ini waktiga likeedii cabdiraxmaan ducaale baylaya sheegay ini meelfayliyo maro hayaan barnaamijka deenxafiska soomaaliya islamar ahaantaasna iyo sii wadi doonaan reedan habeeyowka ousa sheegi iniuse eyi koo-eedan fayla soomaaliyana hatan baahanta laha ku bilaaw shirkii shalay ee beledka washington ousa hogaamiyay ra-iisul wasaare xasan cali khayre mayba meelfayla maro haye yeere arrimoodeen xafiska soomaaliya weliba waa yeere sida unufadaani reedan habeeyowka sababto eh weliba waa koo-eedan fayla soomaaliya i dadyeena hakuu ka wada koraan yeeri dhibaatooyinkii dhiniga dhaqaalaga ee la degi waana mustaqbal fayle yaan qalamaan yeeri soomaalida maybana wasiirka hadalyeyi intaas horanka daray
laakiin shirarkan aanimidoo dhani waxay iskugu soo ururayeen waxa weye kan iminkaan kasoo baxday oo ka la yidhaahdo round tableka soomaaliya loogu talagalay oo ay ka soo qayb galeen dadaan xad lahayn yani sidii aan inagu filaynay ka fiifiicnaaday oo goonkii meesha aan ku jiray ay buuxsatay oo cid waliba danaynaysa inay ka hadlaan oy ka wada hadleen waxay isugu yimi cid alla ciddii waxay nagu lahayd deynihii aan ka hadli jiray aan ka hadli jiray naguheed baa isugu yimi ama wadanada ha noqdaan wadanada baris clubka la yidhaahdo ama kuwa carabteenan baris clubka la yidhaahdo ama ifiska kuwa la yidhaahdo ee baananka ah gidgigood halkan way isugu yimaadeen ra-iisul wasaaraha ayay khudbadiisii dhegeysteen iyaguna khudbadooda bay akhriyeen macnaheeduna yahay halkay soomaaliya taagan tahay iyo waxay iyagu u malaynayaan waxay iyagu u malaynayaan meesha aan taagana annagu waxbaan isku malaynaynaa iyagu maxay u malaynayaan iyagu waxay u malaynayaan inaan shaqo wanaagsan soo qabanay giddigoodna waxay isku raaceen in soomaaliya deynta cafinteeda la galo la gudagalo oo layskaga yimaado oo soomaaliya wixii looga baahnaa ee aan ku heshiinay sanadkiina dhaafay bishii saddexaad maanta waa bishii afraad oo aan ku heshiinay inay soomaaliya ka soo baxday ayaa layska daba hadlay oo layska daba qaatay oo laysku raacay sidaa daraaddeed in sabort ama caawimo soomaaliya loo fidiyo sidii deynta looga cafin lahana taladeeda la galo ayaa halkan kusoo gabagabooday aad iyo aad iyo aad aad iyo aadna waan ugu faraxsannahay shaqo badan baa weli noo hadhay runtu sidaa weeye laakiin waxaan isku raacsannahay soomaalidu hadday gacmaa isqabsato hadday hadday iyagu isku tashato inay isku tashan karto soomaaliya sidii loogu ahaan jirtay inaanay ahayn baa la isku raacay in wixii ay yidhaahdeen waan qabanaynaa ay qabteen baa la isku wada raacay ummadda soomaaliyed waxaan leeyahay aan isku tashanno kharash lacago badan baa laynagu leeyahay in laynaga in laynaga cafiyana dadaalkeeda waa ku jirtaan waxaa ku jira dadka cashuuraha bixiya waxaa ku jira dadka nala soo hadlaya yidhaahdaa khayr allah idisiyo shaqada wada waxaa ku jira dadka registrationka gala ee faraha iska qaada ee muxuu qaanuunka toosan doonaya inay ku socdaan ayaa ku jira waxaa ku jira dowladeen iyo dadkii banaynaya arrintan in hore loo mariya baa ku jira marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed waxaa weeye rajaa muuqata rajada muuqataa daynta waa laynaga cafin doonaa laakiin innagu aynanu isku tashanno sida wadannada kale ayaa loo baahan yahay inaan garbaha isqabsanaa loo baahan yahay in qof walba mas-uuliyaddiisa ka soo baxo ayaa loo baahan yahay annaga mas-uuliyadda nasaareen waxa weeye wixii dadka soomaaliyeed ay noo dhiibaan ee ay nagu aaminaan tabtaa ay noogu aamineen sidaa maanta dadka halkan isugu yimid baa yidhaahdeen tabtaa ay noogu aamineen iyo wixii aan ku heshiinay inaan ka soo baxayno ayaa annaga lanagu ogyahay dadka soomaaliyeedna waxaa laga rabaa waxa weeye dalkooda dhismihiisa inay qayb ka qaataan inay qayb ka qaadaan ilaa aan inagu kharashka inagu baxaya iska bixino oo aduu jeebkaa ka soo saarto bariyo meel kuma gaadsiiso weli waxbaan baryaynaa waxba badan baa inaga dhiman dayntii laynagu lahaa waa laynaga cafin laakiin dhaqaalaheenna iyo wadankeenna cid kale hore u marin kartaa ma jirto uma yarun waxa lagu siiya at the end of the day waxay tahay waxa weeye inagu inaan isku tashano oo aan hore u wada soconno oo aan qof walba mas-uuliyadda u leeyahay ee xeerka soomaaliyeed iyo distoorka soomaaliyeed qorayo qof waliba waxaa xaq loogu leeyahay haddii kale nation ma noqon karin daadiis anigu waxaan soomaalida u tilmaamaa weeye marka taasaan isku ognahay annagu xaqayaga waxaan ka soo baxaynaa wixii alle nagu ogyahay sharcigu na farayo distoorkeedu na farayo dadka soomaaliyeed nagu aamineen ayaan ka soo baxaynaa waanan ka soo baxnay adduunka iyo ilaahayba waa nooga markhaati iyagana waxaa laga rabaa marka inay caawimada dowladda ay siinayaan inay wadaan oo wixii lagu leeyahay bixiyaan waxaa lagu leeyahay muxuu yahay waxwalo la sameeyay adduunka wax yar baa laga qaadaa wax yar oo aan badeen qofkana dhibin baa laga qaadaa ama casharo wax cashuura lagu sheego ama custom lagu sheegay waxyaalo yar yar oo kale wax kastaba lagu sheegay dawladdu lacagta waxay ka keentaa waa dadku wax soo ururiyeen wax soo ururiyeen marka waxa la soo ururiyay halkaan inagu taaganay aad bay hooseysa marka adduunyada kale iyo wadanada agagaarkeena aad u dhigto waxaan soo ururina wax yar weeyaan wixii laynooga baahnay soo ururina weeyaan annagana xisaabtan baan diyaar u nahay marka really sheekada inaga dhaxaysa annaga dawladdii iyo dadka soomaaliyeed waa taawiin waxaa xigi doona dib baan isku noqonaynaa s m p programkii ama deyn cafiskii geedigiisii halkan waan ka tegaynaa markaan iminka muqdisho ku noqono shan iyo labaatankeeda aadisaba waan tegaynaa dadka halkan ku shareeyay intooda badan sanduuqa lacagta waxaan tegaynaa haddii ilaha aadisababa taasaan ku soo dhammaystirayna oo shaqadii soo socotay labaiyo tobankii bilood ayaan soo absharayna waxaa kaloo aan samaynaynaa lixda bilood ee soo socday wixii la qaban lahaa oo qoran baan iyadana keenaynaa taasaa markaana wadaysa ilaa iyo aakhirka sanadka
dhegeystayaal horanka dareernay barnaamijkaana kulanka warsan qodobka kala hasiinkama qumna weliba nagday maamul goboleedka puntland iyo geeka yoona maybaa habambiyene iniyoo dhiseen guddi ku shaqeey doona xiriirka banooniga luto ee maamul goboleedkaas iyo oon sheegeen initan lijeedansid iyo guulo hindhaarage dhega ka qaade n ku deeri lahaayeen tartanka banooniga luto ee maamul goboleedyada wadanka waa ku wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo dhidhiile ee maamul goboleedka puntland oo shaaciyaw
dagaalagaasoo niyadaan saaxada ugu yeernay runtii inaan dadka puntland guud ahaan gaar ahaana baada sport iyo sharaf si weyn oo u soo wareegtay puntland aan odhan karo sabab ahaa gobolada kale ama goboleedada kale qaydadoodii laakiin xilligaas maadaama ay isku dowladweynku waxay soo qolaayeen karaamada duwan tihiin oo haddii aad marka ay guusara timaado waxaa markaa waxyaala soo gaaraysaa xusay magacii iyo sharaftii jisman sababtaa marka tartan la gelayo tartanka raxinta ku guulaysanaysa mana aha mar kastaba guushin adiga kula dhalatay aan leeyahay mar kastaba ila wiila guusina waa inay guulaysataa laakiin way jirtaa in lagaa guulaysanayo laakiin sida loo kala dadaal badan yahay sida loo kala tababar badan yahay sida loo kala xirfad badan yahay iyo sida loo kala maamul iyo wacyigelin badan yahay ayaa guushina ku timaadaa allah subxaana watacaala qofka dadaala iyo qofka iska fadhiyo oo iska maaragtay isku mid maaragtay kama ah laba qof oo mu'mina ama islaama oo labaduba ay tukanayaan ama ay maaragtay dadaalayaan ama ay jihaadayaan allah subxaana watacaala midka maxaa xooga badan waa midka iimaankiisu xooga leeyahay ayaa ilaahay المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف qofka muminka xoog gale iimaankiisa xoog gale yahay inuu ka qayb badan yahay ilaahay xaggiisana uga dhow yahay muminka daciif marka haddii aanu isdhigano waxaa imanaysaa in aynu hadno ama magaceenaaga ku dhiman sidaas daraaddeed laga bilaabo maanta marka la magacaabo dowladda puntland iyo maamulka puntland idinka ayay isku inhalaynayaan guuldaradii timaadana inkastoo aanay ahayn ay waajib ahayn markasta ku shaqaadaan laakiin haddii guuldara timaadana idinkan baa laydin soo celinaya waxaa leeyahay xil kubadda cagta ayaa maxay dayacay oo kaalintooda ka seexday haddii ay guuli timaadana idinka ayaa ammaanteeda iyo wanaaggeeda iyo guusheeda iskale abaalmarinna waad ka helaysaan annaga iyo maxay dowladda puntland madaxweynaha puntland shacabka puntland ganacsatada puntland insha allah marka waxaan rajeynaynaa waxaan ka rajeynayaa in dardaarmaya inaad maatay intaynan laydin soo xulay waxaa laydin soo xulay xirfad waxaa laydin soo xulay inaad tin dadka marka la xagga isboortiga ugu aqoon badan runtii waxaa ku sheega rag badan oo maatay tababaro badan oo dowladdaa soo qaatay rag badan oo xulalka hore ee soomaaliya maxaakay ku jiray aqoon fiican iyo xirfad fiicanna leh taas markaa aanu la tashaday ka wasiir ahaan maxaakay maamulka sare wasaaradda iyo kuburada isboortiska maxaakay naadiyada maxaakay jira in aada noqoteen ama idinka laydin xugshay inaad dadka ugu xirfada iyo aqoonta fiican maxaakay xagga kubadda cagta marka waan fikin halaynaynaa hadeerna waxaan doonayaa inaan halkan ka sheego aan magacaabo magacyada ama guddiga xil kubadda cagta hadda ka bacdi noqonaya maamulka xil kubadda cagta puntland waa si guddigani waa ku meelgaad runtiina waxaa laydinka baahan yahay waxaa laydinka baahan inaad gaadhisaan puntland aakirka inay gaadho in la soofo oo xil laga bilaabo kuwa inka idinka dambeeya isku xiga xil kubadda cagta idinka dambeeya inna xil cad kubadda cagta la soo daro marka in aad shuruucdii iyo nidaamkii iyo habkii hadda laga bilaabo sportska puntland lagu hagi lahaa dhinac kasta hadday noqoto dhinaca doorashada iyo hadday noqoto dhinaca kale ee ciyaaraha intaba inaad musukatiin imika waxaan akriyayaa maxaatay wadadan hortaa waxaan soo saaray maxaatay insha allah shanta xubnooda guddiga ayaa hadda magacaabayaa markaa lix xubnood baa loo baahan yahay oo guddigu ka kooban yihiin lixda xubnood shanta xubnood xil kubadda cagta oo ah xubnaha muhiimka iyo xoghaynta xoghaynta dib ayaan ka magacaabi doonaa kana soo sheegi doonaa hadda laakiin waxaan magacaabaynaa shanta xubnood ee guddiga markaa warqadii ayaan akriyayaa kusoo xigay kubadda cagta ee Soomaaliya oo gudoomiyaha mas'uulka kubadda cagta ee maamul goboleedyada oo ayna guud ee wasaarada waxbarashada wasaarada shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda Puntland oo ku xigay wasaarada shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda Puntland ujeedada magacaabis ee kubadda cagta ee dowladda Puntland kadib markaan arkay waayada loo qabo horumarinta ciyaaraha puntland markaan la tashaday madaxda kale ee wasaaradda iyo khibrada ciyaaraha markaan ogaaday inay muhiim tahay koruqaadida iyo qiyaynta ciyaaraha kubadda cagta ilaa heer gobol degmo iskuul iyo jaamacadeed markaan ogaaday muhiimadda ay leedahay magacaabista xiriir kubadda cagta ee puntland waxaan magacaabay xiriir kubadda cagta ee puntland maanta ay taariikhdu tahay saddex iyo tobankii bishii afraad laba kun iyo sagaal iyo toban iyagoo xilka hayn doona muddo hal sano iyo afar bilood ah anagoo tixgelinayna heshiiska maamul goboleedyada ee wasaaradaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxaa jira heshiiska ugu gaaray magaalada baydhabo oo ah reerkaasina magacaabo kun toos iyogeysinkii laba sana ay jiraan marka waktigaas bay ahayd inaan magacaabo xiriirkan laakiin maadaama dib u dhac uu ku yimid waxaan doon inaan la jaan qaadno oo ka dhigno in waktigaas ay magacaabeen xiriirkan in lala magacaabay isla markaana maamulada ku-meelgaadka ciidada kubadda cagta ee maamul goboleedyada dhammaantood waktigu ahaa marka dhammaado marka maadaama waktigii la qabsaday waktigii u heshiiyey dib u dhac uu jiray oo ay ka hadhay hadeerta sanadii afar bilood magacabistiina waxay ku jaanbaan tahay sanadaayo afarta bilood sidaa laga dhigo xigkiguna wuxuu dhammaan doonaa xilliga uu koog yahay labada sane ee lagu heshiiyey xubnaha ee guddiga ee la magacaabay magacyadooda waa sida soo socota kow maxamed cali ciise gudoomiye cabdiqani cabdiraxmaan faarax gudoomiye ku-xigeen mustafa cabdiraxmaan xasan madaxa farsamada cabdixakiim siciid muuse madaxa farsamada xasan baxiir ducaale madaxa maaliyadda waad mahadsantihiin intaas ay ugu dhan tahay
dhegeystayaal barnaamijkana kulanka warsan iyo guud jorna dhiibo unu maroha inon halku isiinba kasaasana godobka hatanin dhimano miiskanin saaranga hagaado doono siin kormaroyba soomaaliya yalla taageeri fuleedna mayba dhambalan gaaday in la sii doono labaatan iyo kow milyan doolarka maraykanka ee adduun deerow lagu maal badanbii doono dhangogayna dowladda denmark oo kumid ee dowlado daneeya oo arrimo soomaaliya waana ku-qiib galaasa shirka washington xukuumaddu ku-qiib galo ay ra-iisul wasaarigna hogaamiya yamayba sheegtay in adduunku labaatan iyo kooda milyan deerowlanka tirigan niwarlaku gobada xaaladda soomaaliya dowladda denmark ya sheegtay inii beesudunlanka tirigan niwarlaku gobada abaaro ku jara wadanka soomaaliya horumaryowka kaabyaalka dhaqaalaga iyo ammaanka soomaaliya safiirka dowladda denmark oo mfidhiida wadanka soomaaliya mete knutsin ya sheegtay in soomaaliya iyo horumar fayla kusoo biday dhiniga dhaqaalaga islamarkaasna la baahanye in dalalka caalamka iyo ku cadiyaan soomaaliya deemoyo kaleyin dowladda federaalka soomaaliya maybaa hirgeliday qorshe reedlanka habayaw dhaqaalaga iyo weliba hay-adoodio oo waqto dheeree kaalmadan cusubba mayba inlijeed iyo eeya sidii lanka taageeri lahaay hay-adoogaasa waltarkamaada leh ana soo reeda haankaba kor dhaqaalaga wadanka soomaaliya oo hoos undhii saboolnimada ku jarta wadanka iyo erkay metsi kanutsi oo ay safiirada untadhiida wadanka soomaaliya wadankaasi denmark malaayiin kun dollar yalan ballanqaaday dowladda iyo oo la kashigo doono bangiga adduunka oo sii doonta dalka soomaaliya dhegeystayaal qodobkan aan hatasiin kormar iyo kaale in barnaamijkii kaanan dambooy duuba uma wargabnayn usay koo un leedaan oo ku dhonko saaranaano jikataboon gadgadinisa iimaa badeeraana doomni barkaana tarkun hakreebna leemasa ilaa doogi walow tegeyba ha ku leeday kiinka dambooyna ana siin kormaray siin dareeri wal dhamo qabo walba iyo la jaradiig weerka badeero doogi inay horlaysii wada leefadaayaan habahaato walna u badan yaha dareernay barnaamijkii kaana kulunka warsan uu nimaadu iska diburiday waana siin la dareeriyaaya noo dalmare dhiniga saxnaadan ninkadada ayaa yimid ay ka yihiin maxamuud cali cabdulaahi gaabsha darkun waa ka reebaan inti barnaamijkun koolato ereedanka kulamudoon dhambegeystayaal kunoon shaalihi ma badan siin gabno mibasiin ku tabaanay rabtaninga taho al eroba hanin faylaa bari galaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu